mustaf xasan maxamed
shabaabka dhexdiisa magac kaloo lagaaga yaqaan ma jiraan goofley laga yaqaanaa
haye marka shabaab baad ka tirsanay shabaabkan ka tirsanaay waxaan joogay tareedisho waxaana ahaa taliyaha aaga hore ee tareedisho xilliga aan soo goosanayay
marka imise ciidanaad xukumaysa laba unugaa xukumayay oo imise ka kooban sagaal sagaal nin ilaa taliyahooda ilaa kana taliyihiis kana taliyihiis Goorma- sagaal sagaal nin iyo taliyahooda iyo anoo taliyaha guud ah goormaad marka maaragtay aad soo goostay shalay markay ahayd saacadda saddex saac iyo bar maxaad wadatay qora aakaa iyo booshkiisa aan watay akaan miya hadda aad gacanta ku haysa haa kaan hadda gacanta ku haya raashkaa wey goormaa ku biirtay markii hore shabaab labada kun iyo sagaalka ayaan ku biiray tababar ayaan ugu soo baxay xerada laanta buuro markii tababarka aan ka soo baxay waxaa laygeeyey day- waxaa suuqa xoolaha laygeeyey xis baan suuqa xoolaha ka ahaa waa isfaami weynay amiirkii aan isku dhacanay dhowr xabadooda laygu riday waa kasoo tegay tareedisaa imid tareedisaa markaa imid meesha tareedisaa aan joogay tareedisaa laga qoray tareedisaa saan u joogay ayaan ku dhaawacmay dagaal xoosh lagu qaaday maalin subax jimcaad markaan ku dhaawacmay dhaga- dhaawacii aan kasoo reystay shaqadii aan kusoo noqday markaan shaqadii kusoo noqday ayaa laga dhigay taliyaha aaga hore aa laga dhigay Dhaawaca Gaari kugaa Sibali.
gaaray?
dhaawaca calosha iga gaaray iyo dhabarka xaggee lagugu daaway geysanayay
waa gartay
marka intaasoo dhan buu shabaab ka mid baad ahayd dagaalaad dabcan sheegtay inaad Dagaal.
ka qayb qaadatay maxaa hadda kalifay inaad kasoo goosato Waxaa- waxaa waxaa igu kalifay inaan kasoo goosto wixii waxay ahayd wix qaldan oo lagu socday inay qaldan yihiin la ogyahay marka waxaan go-aansaday inaan kasoo goosto waxaa kaloo jirta in duruufo badan meesha ay ka jiraan oo wixii aad adiga dalbato amba aad wixii aad rabooto wixii duruuf kuu geysta aan lagu qabanayn oo lagu dhahayo meeshaan joog waa lagu qaban doonaa oo lagu dhahayo iyo cidahaadoo haddii oo kale cidahaadoo oo wax qaldan loo geysaayo oo la handadaayo aan ka dhici karin
marka adiga waad caadifootay een, wixii aad rabtayna waa laguu qaban waayey waa taa aragtay dhibtaad usoo goosatay ma ahan mabdii khaldanaa hooska kaa bedelay mabdii qaldanaay hortii mabda saxa kuma socon koodoor aniga Waxaan- maxaa ku gooya meesha ma waxaa- aragti diimeed mise dan dan ayaa geysay aragti diimeed meeshay ma geyn nin ayaa igu qasbay inaan meeshaas tago aan la shaqeeyo ayaga
ka hor intaadan shabaab gelin maxaad qaban jirtay
ciyaal xaafadeeda ahaa dugsi aan marka ka soo baxaba
muddadii aad shabaab ka mid ahayd maxaa kugu yaa badnaad la kulantay maxaa igu yaab badnaay aan la kulmay laba nin oo garasbaaley laga qabtay oo wax ay ku shaqayhayaan iyo wax ay aansan la ogeyn oon si fiicanna loo hubsanin oo lasoo gowracay ee garasbaaley lasoo dhigay adigu ma taagnayd meesha lagu gowracayo maya ma taagnin meesha lagu gowracayo suuqa xoolaha iyo meelahaasaa lagu soo gowracay iyo balcad
waa gartay shabaabtaa gowracay jawaabkaas oo gowracay adinka ma laydin sheegi jira inaad dadka gowracdaan maya maya wax sheegida nolama sheegi jirin laakiinse dadka waa soo qaba jirna oo laamiga markaan taaganaha dadko kale waa soo deji jirnay waa gudbi jirnay waa gartay dadka aad qabanaysaan maxay yihiin marka dadkan qabayno dhinacan dowladda xaggeeda ayaan ugu shaki jirnay waa qaba jirnay xaggaan u gudbi jirnay wixii qabiilaadkooda markay isfahmaanna qabiil ahaana lagu sii dayi jiray wixii qabiilkooda aan la fahminna oo qabiilkooda cid kale ahaatana waa la dili jiray Een, waxaa jira dad inta badan qaraxyo ka fuliya qaraxyo isna- nidaamyada ka fuliya goobaha ay ka tirsan dowladda ku meel gaarka ah dabcan een, waxayna ka tirsan yihiin ururka al-shabaab marka dhalinyarada isqarxiso ma kuwo si gooniya loogu tababaray een, qaraxa mise waa kuwo ka mid a ciidamada dagaalamaya oo markaasuun lagu qasbay inay isqar- isqarxiyaan waa kuwa loo soo tababaray oo loo soo tababaray oo ciidamada ajaaniibta shabaabka la jooga ay soo tababareen oo tababar ku soo qaatay inay wax qarxiyaan iyo inay miino dhigaan maahine rag is- nin askariya oo xero ka tirsan laguma soo laguma qasbo waxaad ii sheegtay dadkeenaad baabuurka ka dejin jirteen een, dadka baabuurta dadweynaha saaran qaabkeed uga dejin jirteen qofka maxaad ku aqoonsan jirteen aad ka shakisaan qofta waxaa looga shaki jiray qofta inuu qaabkiisa uu waxyahay food dheer leeyahay oo ciyaarsiiga yahay oo indhihiisa oo gaduud ka muuqdo oo dhilkihiisa ay jaad iyo balaayo ay ka muuqdaan saas leen ku beegsan jirna maayane wax oo hadda sunno ay ka muuqan tahay iyo ma ma beegsan jirin
waa gartay een, adigu intii aad een, shabaabka ka mid ahayd ciidamada dagaalama ee aagga dagaalka taga oo keliya miyaad ahayd mise kooxaha amniyaadkana waad ka mid ahayd ee shirqoolada geysta
Ma- waxaan ka mid ahaa ciidamada dagaalka loo qaado ciidamada difaaca galo iyo kuwa gurmadka loo geeyaba intaasba waa isku qaybsan jirnay waxaa jirta een, in muddo aad ii sheegtay inaad joogtay een, meeshan barta control ee ugu soo sokeysa caagga soo xiga dhinaca dowladda waddada afgoy halkaa waxaa soo maray een, horjoogihii alqaacida bariga afrika ugu sarreeyay fasuul cabdallah ciidamada dowladdaa dilay arrinkaa idinku ma ka warhayseen maya maya arrinkaas warkamay in annaga inay meelo kale ah oo inay ayaga isla shireen mas-uuliyiinta sarsare inay isla shireen ma ogin laakiinse askarta warkama hayn arrinkaas idinku barta control ugu dambeysaa joogteen soo barta barta kontarool oo ugu dambeyso oo garasbaalley oo lagu macaabo warshada wardheer amba gaar ahaan reer wiidow ayaan joognay
ma ma ka warhayseen inuu fasuul halkaa soo marayo maya maya waxa waran kama haynin markii cishahii la gaaray ayaa nalaga wacay tiriidisho tiriidisha aadni ciidanka o dhan goobta waa laga saaray ciidankao dhan goobta waa laga saaray marka yaa idin wacay amiirka meesha oo taliyaha magaciis mucaad
marka isagaa idinku amray inaad meesha banaysaan ah marka rag badan oo aan la xiriiray oo waxaa jira oo markaan soo goosto rag badan aan la xiriiray marka inay soo gooso doonaan aan u maleeyo hadda magacyadooda shaaci maaha laakiinse rag oo inaan la xiriira aan idiin sheegaa Een, ururka al-shabaab ee aad ka midka ahayd een, yaa madaxdiina mataqaanaa madaxda sarsare waxaa ka mid ahaa jiray zubeer nin kaloo lagu magacaabo magaciisa ma aqaan hadda oo zubeer ku xigo iyo robow oo taliyaha oo waxa ah in gaashaandhigga Een, Zu- jiirka gaashaandhigga zubeer mataqaanaa weligaa ma aragtay maya maya weligay isma asheyda ma aana saarin afar sano weligay ma asheyda ma aana saarin
Een, zubeer maana magac kale ma taqaanaa
haa axmed maxamuud oo godani axmed gudane haa waxaan godani Een, waa gartaa een, waa mahadsantahay markaana waxa waaye een, markaa kadib ayaa wiilkii dhallinyarada ee ka soo goostay maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaa lagu wareejiyey lacag dhan laba boqol oo dollar taasoo looga iibsaday qorigii ak ka ee uu kala soo goostay maleeshiyada kooxda al-shabaab oo uu ka mid ah horjoogayaasheeda kadibna waxa uu nooga warramay mar kale sidoo u arko lacagta qorigiisa looga beddeshay een, waa gartay marka hadda qorigaagii een, waa ay ku lacageysaan filaya hay-addu ii lacageysma qorigay dowladdana waxaan ugu mahadceliyaa gaar ahaan nabad sugidda gaar ahaan nabad sugidda inay igala shaqeeyaan nimankaas haddii aan keeno insha allahu tacaala rag iisoo gooso rabo oo ah jiro oo magacooda hadda aanan shaacinayn marka oo tiriidisi joogo oo raggayga ka mid ahaa jiray marka insha allahu tacaala raggaas inay waxaan jecelahay inay igala shaqeeyaan sidii ay kusoo gooso lahaayeen marka insha allahu tacaala saasaan ugu mahadcelinaa idinkana waa mahadsantiin insha Een, allah ugu dambayntii nin dhallinyaraha tahay een, muddaad ka mid ahayd maleeshiya qori baad wadatay hadda maxaad rajeynaysaa ma qorigii baad sii wadanaysaa askari baad noqonaysaa ma waxbarashaad gelaysaa mustaqbalkaaga maxaad higsanaysaa insha allahu tacaala waxaan kamid noqonaa ciidamada nabad sugidda amniga insha allahu tacaala ee magaalada muqdisho